shir kun uu sandareer muqdisho maalin oo yahay qaban qaabida wasaaradda walbarashada hidaaya tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya waana ku qayb galina baahda waxbarashada dalka mas-uuliyiin ku-tarsanlamada gole ee dowladda iyo weliba la ka bandhigay warbixin guud oo ka saabsan xaaladda walbarashada nidaamka iyo maamulka dalka sidoo kale shirkii weliba la ka bandhigay cilmi baaris iyo reedin fiideo laga sameeye hanaanka walbarashada dalka iyo cilmi baarayaal ku tirsanaa baahda qaliileyda soomaaliyeed iyo weliba ahmiyada koowaad iyo siyana in mudnaanta la siiya ardayda owlaada eh walbarashada owlaada barakacyaasha warbarashada reer miiga tayeenta iyo mideynta manhajka walbarashada dalka wasiirka wasaaradda walbarashada hidaahi tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir iyo weliba uu soo ballan qaaday inuu soo fuliyi doonaan qodobadii hakubaahi shirka rajo weyn ayay i gelisay maalmihii aan meeshaan joogay mar haddaynu fahamsannahay mushkiladeenna inaynu xalka raadin karno mar haddaynu isu imaan karnona inaynu xallin karno mushkiladeenna waxaan shaki lahayn oo kulli hoosta laga wada xariiqay arrinta waxbarashadu inay tahay meesha ummadeennu ay ka fashilantay suuragalna aysan ahayn inaynu dib u dhisno qarannimadeenna iyo dadnimadeenna iyo ummadnimadeenna haddaanan hagaajinin waxbarashadeenna haddii aynan hagaajin runtii waxaa aad inoo gubaya malaayiinta bannaanka ka taagaan waxbarashada arrin aad iyo aad yacni yacni uleh weeye murugo aad iyo aad u weyn u leh cidaan innaga ahaynna ma sugayso oo uma taagna waxaan insha allah tacaala aan halkan doonayaa hortiin inaan ka ballan qaado in wixii meeshaa ku qoraay ee la soo saaray inkastoo yihiin waajib qaranee noo wada yaallo inaan mid kasta dul istaagi doono guddiyo u samayn doono ciddii hawshaas shaqo ku leh ama heer degmo ama heer dowlad goboleed ama heer federaal ama heer kale hay-adaha kale ee dowladda iyo hay-adaha bulshadu ay leeyihiin iyo caalamka inaan hordhigno si aan xal ugu helno qadiyadda waxbarashada dadkeenna keliya ma ahan kuwa waxbarashada hadda seegay laakiin kuwii ay dhaaftay naftooda ayaa khatar weyn ee noloshoodana ku haayo waaba aragteen xataa jacaylka siduu u kharibmay haddii aan qoraal akhriska la gaari doonin gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh qaadan maxamed nuur sheekh qaadan madoobe yaa hiri shirweynaga walbarashada dalka usooni hanjeedi wasaaradda walbarashada talooyinka eden nidaamka lagu hormari kora walbarashada dalka dadkeeni waxaa dhaqan oo horey dalkan degay oo la aaminay oo jira oo bedel baahna maxaa ka mid ah dalka dadka farsamada bartay maalanba dadka baraha tuma tusaale ka soo qaata dadka baraha sameeyo haddii waagii hore markay bilaabeen dadka tumaasha la yidhaahdo baraha sameeya masaaraha iyo ambiyaasha noo yeelo waxaa sameeya haddii la buunbuuni lahaa dadka ugu fiican loo aqoonsan lahaa oo yacni sancadoo la garab istaagi lahaa maanta baabuur iyo diyaarad ay samayn lahayn waxaa la yidhi weli intaas keliya loogama baharinna waxaa la yidhi hataa gabdhihiin ha guursanin baray tumeen waa arrinta ugu xun waay oo bedelka u baahan dadka maanta baaburahooda iyo diyaaradahooda socdaan tumaashooda ay horumariyeen anugu dadkii tumaasha noo bartay midkaan ka dhignay waa arrin u baahan waay soomaaliya inay bedesho arrintaas haddana waxay kale ku tusinaysaa jaahilnimada waxaa ka mid ah reerbaadinimada maalanba masaarta markii la soo gooyo kii duurka intuu aado geed soo gooyo oo daabka u sameey nasab waay laakiin kabirdi la-aanteeda waxba la gooyn karin u sameeyeyn midga laga dhigay waxyaalaha u baahan waaye maxaa arrintaas kalafa in la isweydiiyo soomaaliya ay noqoto mustaqbalkeed iyo horumarkeed iyo inay adduunka la tartanto soomaaliya cidaa afkeeda iyo gacanteeda ku baabiisay arrintaas wasaaradda waxbarashada aniga waxaan ka rabnaa hadda sida waxbarashada loo abaabulay dagaalkeed loo bilaabay in dhinaca farsamada la bilaabo waad ogtihiin hadda dhallinyaradeenii waxaad arkaysaa dad jaamacado ku wada baxay wada baaqamuunto ah shaqaba u bannaanayn laakiin kuwii technication ka bartay kumaan kun oo farsamo ku shaqaynayso oo ajnabi ah ayaa soomaaliya ku shaqaynaysa haddaad ogtihiin dhallinyaradan wada shaqala-aanta ah haddii dhinacaas ma arday tacliinteeda la xoojin lahaa kulli shaqay heli lahaayeen